magaalada meeshii ay ku degi lahayd iyo maxaa la dhan gaarisiinka oo dul saaran waxay diyaaradan baabuurkana bay ku qaadamaan airboortka markay soo cadabiyo hata ayay kor u qaaday sacuudii ay kor u qaadayba gaarisiiya meeshii yaala baa lala marka shan cabadood ayaa lagu riyay xabad waa lala xabadii garab martay afar xabad way dulsaaran markay dhacday kadib ciidamada etoobiya diyaaradda miyay tegeen oo rasaas kale miyay fureen diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado dardaala miyay ahayd diyaaraddaasi
meesha waxaa ku jira ciidamo ertiijiyaal oo fara badan baa joogi meelna baabuurtooda degtaan meelna meel ayagii baa joogi dameer meel soo geli kara meeshan hadda maamulku waa loo sheegay way ogaayeen diyaaradan ama kasoo socday dadabahati kasoo degtay badawada kasoo qaday dadaan ku soo soco kuwaa lagaa walaa ciidamada etoobiya lasoo wargeliyey nimanka xageydara laakiin maamulku waa loo gorseeday maamulku waa ogaa diyaarada etoobiyanku waa loo waa loo lagu soo wargeliyey shirkada diyaaradada diyaaradaana wuu u sheegtay hayada diyaarada soo tiri wuxuu sheegtay labadaba wuu sheegay